بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب فضل استقبال القبله يستقبل باطراف رجليه قاله ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu baabu yahay fadli istiqbaali lqibla qiblada oo la qaabilo fadliga ay leedahay abwaabtaani waxay ku tacalluqdaa istiqbaalu lqibla iyo wixii soo raaca oo min aadaabi lmasaajid wuxuu yidhi yastaqbilu biatraafi rijlayhi wuxuu la qaabilayaa qiblada biatraafi rijlayhi lugihiisa labadiisa lugood atraaftooda alatraaf waa asaabicu rijlayn labada lugood farahooda foodood ayuu wuxuu qaabilayaa xagga qiblada qaalahu waxaa yidhi abuu xumaydin can اnnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam xadiidkan wuxuu ku imaanayaa fii sifati salaati اnnabiy salى اllahu عalayh wasalam wuxuuna u soo qaatay xadiidkan uu mucallaqa uu ka dhigay alimaamu albukhaari raximah اllah xadiidka wuxuu tusinayaa qofka inuu qiblada qaabilaayo xataa farihiisa inuu u jeedinayo jihada qiblada taa macnaheedu waxaa waaye jismigiisa wuxuu aadinayaa dhanka qiblada wuxuu u jeesanayaa uu qaabilayaa jihada qiblada xadaanaa camr bni cabaas abuu cuhmaan alahwaasi albasri qaala xadaanaa ibnu lmahdi cabduraxmaan ibnu mahdi abuu saciidin albasri qaala xadaanaa mansuur ibnu sacdin can maymuun ibni siyaah can maymuun ibni siyaah waa bikasri siin kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abuu baxr can anas ibni maalikin radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam man صallaa salaatanaa واstaqbala qiblatana waakala dabiixatana fadalika almuslim man sallaa salaatanaa qofkii salaadeenna tukada wastaqbala qiblatanaa qibladeenna qaabila wa akala dabiixatanaa dabiixadeennana cuna wixii aan gowracno cuna fadalika almuslimu kaasi waa muslim alladii kaasoo lahu muslimkaasoo lahu dimmat ullah ay u sugnaatay dimmada ilaahay wa dimmatu rasuulihi sala allahu calayhi wasalam yacnii maganta allah iyo maganta rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayuu leeyahay cahdigii allah iyo cahdiga rasuulka calayh isalatu wasalaam macnaa dhiiggiisa lama daadin karo falaa tukfiru llaha fii dimmatih ay laa taqdiru llaha fii dimmatih ilaahay subxaana wa tacaala dimmadiisa qadri iyo khiyaanaha ku samaynin ha ku xadgudbina dimmada ilaahay qofkaasi waa qof ku sugan fii dimmat illaah yaan dimmada ilaahay lagu xadgudbin qof ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa cahdi iyo ballan ku haysta in hantidiisa iyo naftiisuba ay macsuum yihiin oon la taabo karin ha ku xadgudbina qofkaasina waa qofka muslimka muslimkuna waa macsuumu dami walmaal waa qof maalkiisa iyo hantidiisaba sharcigu ilaaliyey qaala xadaanaa nucaym ibn xamaad alkhusaaci qaala xadaanaa ibn اlmubaarak nucaym ibn xamaad waa daciifu اlxadiid laakiin halkan waa la mutaabaceeyey oo alimaamu albukhaari xadiidkiisa wuxuu halkan u soo saaray mutaabacaad buu leeyahay xamaad ibni muusa iyo saciid ibni yacquub ayaa mutaabiceeyeen oo waxay ka wariyeen can ibni اlmubaarak imaamu albukhaari markaa raximahullah uguma soo saarin min baabi اlictimaad laakiin waa min baabi اlmutaabacaat qaala xadaanaa ibnu اlmubaarak nucaym bni xamaad waa imaam min a'immati sunna laakiin xagga xadiidka ayuu daciif yahay min xayثu اlxifdi qaala xadaanaa ibnu اlmubaarak cabdullaahi ibnu mubaarak can xumaydin الطawiil can anas bni maliki radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila اllah ilaa ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah faidaa faidaa qaaluuhaa hadday yidhaahdaan oo kelimadda ay yidhaahdaan wasalluu salaatanaa salaadeennana ay tukadaan wastaqbaluu qiblatanaa qibladeennana ay qaabilaan wadabaxuu dabiixatanaa dabiixadeenna iyo gowraceennana ay gowracaan faqad xarumat calaynaa dimaa'uhum waxaa naga xaaraamno ah dhiiggooda wa amwaaluhum iyo hantidooda ilaa bixaqihaa ilaa xaqeeda mooyaane hantida xaqeeda oo sakadii iyo hadday diidaan in laga qaado wa xisaabuhum xisaabtooduna cala allah ilaahay subxaana wa tacaala xaggii ayaat allah xisaabinaya waxay qarsanayaan oo quluubtooda ku jira ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku xisaabinaya laakiin annaga waxaan xukumaynaa bidawaahir waxaa qofka uu daahirsado ee uu muujisto qofkii marka kelimatu tawxiid la yimaada salaada ooga qiblada muslimiinta qaabila dabiixada muslimiinta cuna gowraca muslimiintana wax gowraca qofkaasi nebiga caleyh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda faqad xarumat calayna dimaa'uhum wa amwaaluhum dadka noocaasa waxaa xaaraam naga ah dhiigagooda iyoiyo hantidooda wuxuu soo reebay ilaa bixaqiha xaqeeda fi lamwaal waa in sakada laga qaado qofka muslimkaana haddii uu diido sakada inuu bixiyo waa laga qasbayaa sakada qasabaa looga qaadaya oo imaamka muslimiinta waa inuu si qasaba uga qaado maxaa yeelay waa xaq ilaahay subxaana wa tacaala uu siiya dadka fuqarada iyo masaakiinta waa in xaqi ilaahay dadkaas ay alla siiye subxana wa tacala in la bixiyo hadduu hal qof yahayna waa laga qaadaya hadday badan yihiinna waa lala dagaalamaya ilaa ay sakada bixiyaan fi dimaa ama waxa ku saabsan qofka naftiisa hadduu qof dilo waa la dilayaa annafsu binnafs hadduu guursado oo bacda zawaaj uu zinaysto markuu guursado kadib waa la rajminayaa oo dhagaxaa lagu dilayaa wixii sharcigu soo reebay waa la soo reebay laakiin alaslu waa maxay alaslu fi lmuslim waa inuu yahay macsuumu dami walmaal dhiiggiisa iyo hantidiisaba waa dhowran yihiin waana xaaraamo ma bannaana asalku waa sidaa labada xadiidii hadda aan soo marnay labaduba shaahidka waa ku cad yacni ujeeddada imaam albukhaari uu ka leeyahay waa ku caddahay mid walba waxaa ku jira istiqbaalu lqibla qaala ibnu abi maryam waa saciid ibnu abi maryam akhbaranaa yaxya ibnu ayuub alghaafiqi الغافقي أبو العباس البص... المصري قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله معلق ميا وقال علي بن عبد الله هل كان ما يوى موصول محايا علي بن عبد الله هو شيخ البخاري وقال علي بن عبد الله المديني حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث بن عبيد كنيديس waxaa la yidhahdaa abu cuثمان البصري قال حدثنا حميد قال wuxuu yidhi حميد سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك ميمون بن سياه ayaa wuxuu weydiiyey أنس بن مالك قال wuxuu yidhi ميمون يا أبا حمزة أبو حمزة وكنية أنس بن مالك ما يحرم دم العبد وماله وعير يا أبا حمزة أبو حمزة ما يحرم محا حرميا دم العبد أدون كديجيس وماله إيهنتدي سمحي حرام كن قنيا فقال وحير من شهد أن لا إله إلا الله قفك كمر قاتك الله حق لغو عابد إنه سنجرين الله مويان واستقبل قبلتنا قبلتنا قابلة wasallaa salaatanaa salaadeenna tukada wa akala dabiixatanaa dabiixadeennana cuna fa huwa almuslimu waa qofka muslimka lahu wuxuu leeyahay maa lilmuslimi waxa muslimku leeyahay ayuu leeyahay wa calayhi waxaa dushiisa ah maa cala almuslimi qofka muslimkaa waxa dushiisa ah muslimiintuu ka mid yahay waxa muslimiintu leeyihiinna waxbuu ku leeyahay waxa muslimiinta laga rabana waa laga rabaa xadiii xadiid anas ibni maalik radia allaahu canh umirtu an uqaatila annaas xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah waa xadiidka dhexda ku jira kuma jirto wa anna muxamadan rasuulu ullah xadiidka u dambeeyana waa la mid man shahida an laa ilaaha ila allah wastaqbala qiblatana wa sallaa salaatana alxaafid ibn xajar raximah اllah wuxuu yidhi ikhtasara calayha wuxuu ku gaabsaday laa ilaaha ila allah walam yadkur irisaala risaaladiina ma sheegin risaalada muxuu la jeedaa aliqraar birisaalati rasuul calayhi salaatu wasalaam muusan sheegin oo ashhadu anna muxamadan rasuulu llah wa hiya muraadatun wa hiya risaalada nebiga in la qiro muraadatun waa mid loola jeedo waa ujeeddada kamaa taquulu sidaad u leedahay qara'tu alxamda wa turiidu suurata kullaha sidaad u leedahay waxaan akhriyey alxamdu ayaan akhriyey marka qofku leeyahay alxamdu ayaan akhriyey kelimadda alxamdu keliya miyuu akhriyay mase suuradda dhan ula jeedaa suuradda dhan ula jeedaa idan xataa yaquulu laa ilaaha ila allah macnaheedu waxaa waaye laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah kalama haraan kalama haraan midda hore waxaa loogu gaabsaday waa inay midda labaad tusinayso ka maarmi mayso marka waa min baab alikhtisaar waa soo gaabin un keliya laakiin macnaheedu ma ahan qofka hadduu yidhahdo laa ilaaha ila allah uusan qirin risaaladii nebiga sala allahu alay slm inuu muslim noqonaayo maya muslim ma noqonaayo xataa yashhada anna muxamadan rasuulullah ilaa uu ka marqaati kaco oo uu qiro in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yahay rasuul ilaahay soo diray ma noqonayo qof muslima marka haddaad aragto axaadiidka qaar ku gaabsanaya xataa yaquulu laa ilaaha ila allah way laasimsanaysaa wayna ku jirtaa meesha ujeeddaduna way tahay shahaadatu anna muxamadan rasuulullah waxaa la mida markuu nebigu sala allahu alayh wasalam adeerkii abu aalib ku lahaa yaa camqu laa ilaaha ila allah hadduu laa ilaaha ila allahu yidhahdo maxaa ka dhalanaya waa inuu risaaladii moxamedna qiro calayhi salaatu wasalaam baabu qiblati ahli lmadiinati wa ahli الshaami wاlmashriqi wuxuu baabu yahay qiblada reer madiina wa ahli shami iyo reer shaam ahli sham hamza saaran soo maa shami iyo shaam labada waa la yidhaahdaa ahli shami wa ahli shaam wاlmashriqi iyo ahlu lmashriq laysa fi lmashriqi walaa fi lmagribi qiblatun mashriq iyo maqrib kuma sugna qiblo liqowli nabiyi sala allahu calayh wasalam baa u daliila laa tastaqbilu lqiblata qiblada ha qaabilina biqaa'itin aw bowlin hala qaabil ha ku qaabilina ama hala qaabilina qiblada biqaa'itin saxaro aw bowlin ama kaadi walaakin shariquu aw qaribuu laakiin jihada sharqiga oo bariga ah ama jihada qarbiga u jeesta oo ula jeesta xaaja gudashada ama u dhabar jeediya markuu sheikhu leeyahay laysa fi lmashriqi walaa fi lmaqribi qiblatun liahli اlmadiina taasaa lagu qeyday waa reer madiina iyo ciddii la mid a reer madiina iyo ciddii la mida w ma ahan jiho walbo adduunyada ah in la leeyahay mashriq iyo maqrib qibla kuma sugna dadka qaar waxaa laga yaabaa ama buldaanta qaar qibladu waxay ka jirtaa jihat lmashriq jihada bariga qaar qibladu waxay ka jiraysaa jihada galbeedka qaar qibladu waxay ka jiraysaa jihada waqooyiga qaar waxay ka jiraysaa dhanka koofureed laakiin nebigu calayh salatu salaam markuu leeyahay shariquu aw qaribuu yow la hadlayaa ahlulmadiinu la hadlayaa nebigu sala allahu calayh wasalam maxaa yeele markaa wuxuu joogaa fi lmadiina reer madiina iyo wixii ku qiblo ah ayagu sharqi iyo qarbi qibladu kama jirto bari iyo galbeed qiblada ayaga ugama aadana saa darteeda nebigu leehy sala allahu calay wasalam jihada galbeedka ama jihada bariga ula jeesta xaaja gudashada shariquu aw qaribuu ma soo gelayaa dadka qibladu ay ka jirto jihada bariga oo xagga bari ay uga aadan tahay taa markaa macnaheedu waxay noqonaysaa qiblada u jeeso ama u dhabar jeedi waana la nahiyey taa dadka qibladu ay ka jirto dhanka galbeedka ayaguna shariquu aw qaribuu kuma wajahna waxaa lala hadlaya waa reer madiina iyo ciddi la mida oo maaragtay isku jiho ay qaabilayaan fi lqibla markii qiblada la qaabilayo marka hadalka sheikha laysa fi lmashriqi walaa fi lmaqribi qiblatun culamada qaar waxay ku qaydeen liahli lmadiina qaarna waxay ku dareen washaam liahli lmadiinati washaam maxaa yeele waxay dhahan reer madiina iyo reer shaam labaduba bari iyo galbeed midna qibladu kama jirto قال xدثنا علي بن عبد الله المديني قال xدثنا سفيان و بن عيينة قال xدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير إذا أتيتم الغائط هدي آتمادان الغائط الغائط ومكان قضاء الحاجة هل كان وحل ولجي إذا ماشي أتكو حاجة قدن إنسان هدا آتمادان فلا تستقبلوا القبلة قبلتها قابلين ولا تستدبروها هنا أدبر جيدنا ولكن شرقوا أو غربوا لكن شرقيست أو جهة بري أجيست أو غربوا ama dhanka galbeedka qaala abuu ayuub abuu ayuub wuxuu yidhi faqadimna shaama shaam ayaan nimid fawajadnaa waxaan helnay maraaxiida waxaan la kulanna buu yidhi maraaxiida musqulo buniya la dhisay qibala alqiblati xagga qiblada loo dhisay oo jihada qiblada loo jeediyey fananxarifu waan ka leexanaynaa buu yidhi oo waa isqalloocinaynaa markaan xaajo gudanayno wanastakfiru llaha tacaala allana waxaan weydiisanaynaa dembi dhaaf awaayub radia allahu canhu madhabkiisa waxaa waaye in aan la qaabilin karin qiblada loona dhabar jeedin karin cinda qadaa'i alxaaja sawaaun kaana fi lbunyaan aw fi saxraa qofka ama dhismaha ku dhex jiro ama meel bannaan ha joogo mas'aladanna waa soo marnay kitaabkan waa ku soo marnay وعن الزهري عن عطاء قال وحير سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعن مغلب أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله مذهب البخاري ومحي في هذه المسألة أي بشير يا مذهب البخاري وإن لك لقاض أو محول لي هدو لي يعني هدو قف كسوغين في البنيان وحير هذا جائز هدو كسوغين في الصحراء وحير هذا ما بنانا وصمرنا مذهب البخاري وسدان وعن الزهري عن عطاء قال وحير سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أي مثل الحديث المتقدم باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا كسم يستوكيش من مقام إبراهيم مقام إبراهيم وحد كدقة مصلى ميل تكذو حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار qaal wuxuu yidhi camr ibnu diinaar sa'alnaa ibna cumar ibna cumar waxaan weydiinay can rajulin nin taafa bilbeyti kacbada ku tawaafay alcumrata cumro cumro ugula tawaafay yani waa cimraysanayay walam yatuf mana tawaafin bayna asafa walmarwa safa iyo marwa inta u dhaxaysa muu tawaafin sacyigii macna ma samayn asacyu bayna asafa walmarwa lama imaan ayati imra'ata xaaskiisa ma u tegayaa oo xalaal muu tahay inuu xaaskiisa u galmoodo asoon sacyi samaynin faqaala wuxuu yidhi qadima nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu yimid magaalada madiina ee magaalada maka fataafa bilbeyti kacbada ayuu ku tawaafay sabcan toddobo wa sallaa khalfa almaqaami maqaamka gadaashiina wuxuu ku tukaday ragcatayni laba ragco wa taafa bayna asafa walmarwa safa iyo marwa inta u dhexaysana waa ku tawaafay waqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waxaa idinkugu sugan ku dayasho wanaagsan shaahidku waxaa wasallaa khalfa almaqaami ragcatayn wuxuu ku tukaday maqaamka gadaashiisa laba ragco imtithaalan liqowli illaahi caza wajal wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla asagoo ku dhaqmaya nabiga calay slat wasalaam amarka ilaahay subxaana wa tacaala amray wuxuu ku tukaday khalfa maqaami khalfa maqaami ibraahim maqaami ibraahim gadaashiisa ayuu laba ragca ku tukaday aayaddaanna waxay ka mid tahay aayadaha cumar uu waafaqay radia allaahu canh markuu yidhi yaa rasuula allah low ittakhadta maqaama ibraahiima musallaa allah subxaana wa tacaala aayaddan uu soo dejiyey waاttakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa wasa'alnaa jaabir bni cabdillaah jaabir bni cabdillaah ayaan weydiinay faqaala wuxuu yidhi laa yaqrabannaha yuusan xaaskiisa u dhowaanin xataa yatuufa bayna asafa waalmarwa ilaa uu tawaafo bayna asafa waalmarwa ou sacyigii la yimaado bayna asafa walmarwa yuusan u dhowaanin xaaskiisa xadaanaa musadad qaala xadaanaa yaxya waa yaxya bnu saciid alqaطaan can sayfin yacni ibna sulaymaan aw ibna abi sulaymaan sayf ibna abi sulaymaan iyo sayf ibnu sulaymaan labada waa la yidhi almaki qaala wuxuu yidhi samictu mujaahidan mujaahid ibni jabr qaala wuxuu yidhi utiya ibnu cumar ibnu cumar ayaa loo yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi haadaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam dakhala alkacba nebiga calayh salatu salaam waa kanoo kacbadii ayuu galay faqaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhaahday faaqbaltu waan soo qaabilay wannabiyu sala allahu caleyh wasalam xaal nebiga calayh salatu wasalaam qad kharaja ou kacbadii ka soo baxay kacbadii buu dhex galay ibnu cumar markii loo soo sheegay uu soo aaday wuxuu la kulmay nebigu qibladii kacbadii ka soo baxay wa ajidu bilaalan waxaan helaya buu yidhi bilaal oo qaa'iman taagan bayna albaabayni labada albaab inta u dhexaysa fasa'altu bilaalan bilaal ayaan weydiiyey faqultu waxaan idhi asalla annabiyu sala allahu calayhi wasalama fi lkacba nabiga calayhi salaatu wasalaam kacbada dhexdeeda ma ku tukaday qaala wuxuu yidhi nacam ragcatayni laba ragca ayuu ku tukaday bayna saariyatayni alatayni calaa yasaarih wuxuuna ku tukaday inta u dhaxaysa bayna asaariyatayni labada tiir allatayni labadaasoo calaa yasaarihi dhankiisa bidix jirtay idaa daal idaa dakhalta haddii aad gasho yacni dhanka bidixay kaa qabanaysaa labadaa tiir haddii aad gasho labadaa inta u dhaxaysa ayuu ku tukaday uma kharaja kadibna nebigu sala allahu caleyh wasalam waa soo baxay fasallaa waa uu tukaday fii wajhi lkacba kacbada muqaabilkeeda ayuu wuxuu ku tukaday ragcatayni laba ragco ayuu ku tukaday markuu soo baxayna laba ragco ayuu wuxuu ku tukaday wejiga kacbada wejiga macnaha waa muqaabilka kacbada ayada xaggeeda u jihaystay markaasuu laba ragco tukaday markuu ka soo baxay kadib xadiidkan ibnu cumar ibnu cumar radia allaahu canh uma suuro gelin inuu nebiga la galo fi lkacba kacbada dhexdeeda markuu nebigu galay sala allahu calay wasalam bilaala la galay iyo usaama ayaa la galeen iyo saxaabada qaar ka mida laakiin ibnu cumar uma suuro gelin markii loo soo sheego ibnu cumar soo aaday radia allaahu canh wuxuu la kulmay nebigoo soo baxay calayhi salaatu wasalaam laakiin ibnu cumar bilaal ayaa wuxuu u faa'iideeyey u sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii daakhili lkacba inuu laba ragca ku tukaday kacbada gudaheed wuxuuna u sheegay weliba uu u tilmaamay mawdicii nebigu sala allahu calay wasalam uu ku tukaday wuxuu yidhahda labada tiir ee dhanka bidix kaa qabanaya markaa markii kacbada la galo ama aad kacbada gasho labada tiir inta udhexaysuu nebigu ku tukaday sala allahu caleyh wasalam xadiidka itbaadaa ku jira iyo sugid inuu nebigu ku tukaday fii daakhili lkacba qaala xadaana isxaaq ibnu nasr qaala xadaana cabdurazaq qaala akhbarana ibnu jurayd can cataa qaala wuxuu yidhi samictu ibna cabaas ibn cabaas ayaan maqlay qaala wuxuu yidhi lama dakhala nabiyu sala allahu alay slam albeyta nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu galay albeyt ay alkacba dacaa wuxuu alla subxaana wa tacaala ayuu baryey fii nawaaxiihi kulliha jawaanibta iyo yacni hareeraha kacbada dhexdeeda daafaheeda iyo hareeraheeda dhammaan ayuu alla ku baryey walam yusalli mana tukan nebigu sala allahu alay slam fii daakhili alkacba xataa kharaja minhu ilaa uu ka soo baxay falamaa kharaja markuu soo baxay rakaca ragcatayni laba ragca ayuu tukaday fii qubuli lkacba fii qubuli lkacba waa fii wajhi lkacba yacni muqaabilka kacbada ayuu laba ragca ku tukaday wa qaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haadihi alqibla tani waa qibladii buu yidhi rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi haadihi alqibla midaani waa qibladii waa kacbadii macnaa jihadan aad qaabilaysaan waaye markaad tukanaysaan xadiid ibn cabaas waxaa ku jira nafyi muxuu anfiyey ibnu cabaas radia allahu canh in nebiga uu ku tukaday fii daakhili lkacba ibnu cumarna waa sugay asagoo bilaal ka soo naqlinaya waxaa kaloo jira xadiid usaama ibni zayd oo asigana waafaqsan xadiid ibni cabaas wuxuu ku waafaqsan yahay fi nafyi xadiid usaama wuxuu ku jiraa fi saxiixi muslim ana nabiya sala allahu calayh wasalam lama dakhala albeyt nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu kacbada galay dacaa fii nawaaxiihi kulliha nawaaxideeda iyo geesaheedao dhan ayuu nebiga alla ku baryay subxaana wa tacaala walam yusalli fiihi xataa kharaja nabiga calayhi salaatu wasalaamna kacbada gudaheeda kuma tukan ilaa uu soo baxay falamaa kharaja rakaca markii uu soo baxay rakaca rakcatayni fii qubuli rakaca fii qubuli lbeyti rakcatayn muqaabilka kacbada ayuu wuxuu ku tukaday laba ragco xadiid usaama iyo xadiid ibni cabaas way iswaafaqsan yihiin waxayna isku waafaqsan yihiin fi nafyi waxay anfinayaan inuu nebigu sala allahu alay slam ku tukaday fii daakhili lkacba xadiid ibni cumarna wuxuu sugayaa inuu nebigu alay slat slam ku tukaday fii daakhili lkacba arrintaanna mas'aladan calaaqay la leedahay baabka aan ku jirno ah istiqbaalu lqibla maxaa yeelay kacbada in la qaabilo ayay ahayd haddii gudaheedii la galo ma bannaanta in lagu dhex tukado mase waxaa waajib in inta bannaanka loo soo baxo ayada la qaabilo loo jeesto xadiid ibni cumar wuxuu tusinayaa inay bannaan tahay in lagu tukan karo fii daakhili lkacba inay bannaan tahay in lagu tukado xadiid ibni cabbaas iyo xadiid usaama waxay sheegayaan inuusan nebigu ku tukan calayhi salaatu wasalaam fii daakhili lkacba ee markuu soo baxay uu kacbada qaabilay uu markaa laba ragca tukaday alimaamu nawowi raximah llah wuxuu yidhi ajmaca ahlu lxadiid cala alahdi biriwaayati bilaal ahlulxadiidku waxay isku waafaqeen cala alahdi biriwaayati bilaal in la qaato riwaayadda bilaal riwaayatu bilaal waa maxay waa midda ibnu cumar uu ka warinayo oo ah alihbaat waa miduu sugaayo ku sugaayo in nebigu sala allahu alay slam uu ku tukaday fii daakhili lkacba ajmaca ahlu lxadiid cala alahdi biriwaayati bilaal liannahu muhbitun maxaa yeelay bilaal waa mid wax sugaya wa macahu ziyaadatu cilmin bilaal maciisana waxaa ahaaday cilmi dheeraada fa wajaba tarjiixuhu waxaa waajiba in asiga la rajaxo markuu sheegay ahluxadiidku inay isku waafaqeen in riwaayadda bilaal la qaato sababtay u qaateen waa maxay way cilleeyeenoo waxay yidhaahdeen waa muhbit bilaal ibnu cabbaas iyo usaamana waa nimo wax anfinaya haddii annaafi walmuhbit ay iskhilaafaan midna hadduu wax anfiyo midna sugo yaa la hormarinayaa waa qaacida almuhbitu muqadamun cala annaafi midka wax sugaya ayaa waxaa laga hormarinayaa midka wax anfinaya sababta looga hormarinaya waa maxay lianna macahu ziyaadata cilmin maxaa yeeley asiga maciise waxaa ah cilmi dheeraada midka wax diidaya wax muusan arag lidaalika usaama radia allaahu can waxaa lagu ximbaaray inuusan arag nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tukanayo fii daakhili lkacba markuu leeyahay lam yusalli wuxuu ka hadlayaa waa xasba cilmihi yacni intuu asiga og yahay iyo intuu arkay nebigu tukanayo muusan arag nafyigaas wuxuu ku saabsan yahay waa intuu asiga og yahay bilaal radia allaahu canhu wuxuu arkay wuxuusan arag usaama idan labada mid walboo ka mid ah waa saadiqun fii qowlih hadalka uu sheegayo waa mid ka run sheegay usaama diidmada uu diiday waa ka run sheegay waa runtiis maxaa yeele muusan arag ibnu cabbaasna waa la mid waa runtii oo nebigu ku tukanaya muusan arag bilaal radia allaahu canhuna waa saadiqoo wuxuu arkay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo labadaa ragca tukanaya marka waxaa la qaadanayaa xadiidu bilaal radia allaahu canh lidaalika jumhuuru lculamaa waxay leeyihiin waxaa bannaan qofka inuu ku tukado fii daakhili lkacba fi lfardi wannafli sunno iyo waajib labadaba way bannaan tahay in lagu tukado fii daakhili lkacba kacbada gudaheeda maxaa yeele nebiga alai salatu asalaam waa ku tukadeen culimmada qaara waxay yidhahdeen tatawuca lagu tukan karaa oo waajibka laguma tukan karo alaslu salaaddu waa inay isku mid tahay salaadda fardi iyo nafliba xagga istiqbaalu lqibla waa iskaga mid marka waxba isma dhaamaan haddii nebigu calayh salatu salaam uu fii daakhili lkacba ku tukaday wax kala saaraayo oo fardi iyo nafli u kala saarayo oo daliila ma jiraan sidaa darteed way bannaan tahay in lagu tukado fii daakhili lkacba fi lfardi wannafli culammada qaar waxay mareen dariiq aan ahayn dariiqa alimaamu nawowi raximahullah uu sheegay jamcinta axaadiida la jamcinayo nawowi dariiqou maray soo maa dariiqou maray qolo kale waxay yidhaha dariiqaas dariiqaan ahayn ayay mareen oo waxay rajaxeen riwaayadda usaama iyo riwaayadda ibni cabbaas sida raajixana waa maqasheen waa sida qowlu bilaal radia allaahu canh oo jumhuur ahlulxadiidkuna isku waafaqeen waxaa jira xadiidka ibni cumar radia allaahu canh sallaa ragcatayni ayaa ku jirta markuu bilaal weydiiyey bilaal wuxuu yidhi nacam ragcatayni bayna saariyatayni alatayni calaa yasaari waa xadiday soo maahan inta ragco nebigu tukaday sala allahu alay wasalam waa xadiday fii bacdi riwaayaat waxaa ku timid inuu yidhi ibnu cumar radia allaahu canh nasiitu an as'alahu kam sallaa waxaan hilmaamay inaan bilaal weydiiyo meequu nebigu tukaday calayhi salaatu wasalaam fi lkacba taasaan hilmaamay buu yidhi waxaa riwaayadda ka muuqanaysa bilaal radibnu cumar radia allaahu canh inuusan bilaal ka ogaanin inta ragcee nebigu ku tukaday fii daakhili lkacba riwaayadda kitaabka noogu taalla ma ogaada ibnu cumar inta nebigu tukaday fi lkacba waa ogaaday oo waa kan dhahaya wuxuu bilaal yidhi nacam ragcatayn maxaa lagu jamcinayaa culammada qaar waxay yidhaahdeen waxaa lagu jamcinayaa bilaal ibnu cumar radia allahu canh markuu leeyahay nacam ragcatayni kelimadda ah ragcatayni ibnu cumar asaa iskale bay yidhaahdeen wuxuuna ku dhisay ibnu cumar radia allahu canh haddiiba mar la tukanaayo salaadda maxaa u yar asalka salaatu nahaar salaatu nahaar oo maalinkii la tukado meeqa ugu yar laba ragca ugu yar laba ragca wax ka yar lama tukado fi nahaar bilaal radia allahu canhu wuxuu ugu jawaabo un inuu nebigu ku tukaday fi lkacba laakiin ibnu cumar radia allahu canh maadaama la yidhi nebigu waa ku tukaday fi lkacba wuxuu fahmay in waxa uu nebigu tukaday ugu yar ay yihiin laba ragco kelimadda marka ragcatayni ah asigaa iskale ibnu cumar riwaayado qaar caddaynayaa jiro wuxuu yidhahda fa ashaara ilaya waa ii ishaaray buu yidhi ibnu cumaraa dhahaya bilaalaa ii ishaaray ay ragcatayni laba ragca macnaha inuu nebigu tukaday macnaa inuu tukado u sheegay meeluu u tilmaamo yidhi halkaanuu ku tukaday halkaanuu ku tukaday ishaaradii ahayd ibnu cumar wuxuu ka fahmay inuu laba ragca tukaday nebigu sala allahu alay wasalam markuu leeyahay waan hilmaamay inaan weydiiyo kam sallaa waa dhabo waa hilmaamay mausan weydiin bilaalna uma sheegin intii ragcayn nebiga calayh salatu wasalaam uu tukaday laakiin ibnu cumar radia allahu canhu asigaa sidaa u fahmay sidaasaa culammada qaar ku jamciyeen waana sida ugu dhow qaara waxay yidhaahdeen dariiq kale mareenoo waxay yidhahdeen yaxya ibnu saciidin alqataan ayaa wahmiyey oo yaxya ibnu saciidin alqataan muxuu ku wahmiyey wuxuu ku wahmiyey bay yidhahdeen fii dikri ragcatayn inuu laba ragco sheego waaba ku wahmiyey yaxya ibnu saciidaa seef ka warinaya soomahan xadiidka kitaabka noogu yaalla kelimadda ah nacam ragcatayn sheegidda ragcatayni waa wahmun min yaxya ibni saciidin alqataan qaadi ciyaad sidaasuu damca inuu ku kala rajaxo laakiin xaafid ibn xajar arrintaasi aad buu u diiday in lagu jamciyo in lagu xukumo yaxya ibnu saciidin alqataan inuu yahay mid wahmiyey arrintaas wuxuu yidhaha sax maaha wuxuuna yidhi falcajabu min aliqdaami calaa takliidi jabalin min jibaali alxifd falcajab waxaa la yaab la buu yidhi min aliqdaami in lagu dhiirado calaa takhliidi jabalin in la qalad lagu xukumo buur min jibaali alxifdi buuraha xifdiga ka mida buur buuraha xifdiga ka mida in wahmi iyo qalad lagu xukumo arrintaa in lagu dhiiradaayo wax la yaab la waayo buu yidhi yaa waa jabal min jibaali alxifd waa yaxya ibnu saciidin alqataan biqowli man khafiya calayhi lagulana dhiirado biqowli man qof qowlkii sababtii khafiya calayhi uu ka qarsoomay wajhu ljamci bayna alxadiidayn wejiga labada xadiid lagu jamcin lahaa qof uu ka qarsoomay qowlkii dartii in wahmi lagula xukumo buur ka mida buuraha xifdiga waa wax cajiiba buu yidhi faqaala uu markaa yidhaahda bikayri cilmin cilmi la'aan uu wax ku hadlay qof jamcigu inta ka qarsoomay aqoon la'aan ku hadlay dartii in qalad lagula xukumo waayaa buu yidhahdaa jabalkaasi walow sakata midkaan jamcintu ay ka qarsoontay ee mas'alada aqoon la'aanta uga hadlay hadduu aamusi lahaa la salima waa nabadgeli lahaa buu yidhi inuu iska aamusaa u fiicneed buu yidhi markaas waa nabadgeli lahaa wuxuu xaafidku ka kulul yahay in lagu dhiirto yaxya ibnu saciidin alqataan in wahmi lagu xukumo alxaafid ibn xajar raximah ullah waxyaabahu aad u inkira waxaa ka mid a culammada qaarna ay sameeyaan markay damcaan axaadiidta qaar inay jamciyaan ama jamcigu u caddaan waayo waxay leeyihin raawiga hebelaa wahmiyaa lagu ximbaaraa xaafidku waa ka dagaalama arrinkaas wuxuu yidhi haddaan baabkaas furno mawaadicda qaar wuxuu yidhahda haddaan baabkaas furno zanaadiqada iyo munaafiqiintaaba ka soo galaaya buu yidhi nin walba markuu xadiidka hor yimaad wuxuu leeyahay raawiga fulaanaa wahmiyey saas aan ku ximbaarno xadiid walba baabkaas waa ku furmayaa buu yidhi hadii la furo lidalika qofka haddii asiga wajhuljamci ka qarsoomo wuxuu yidhahda inuu iska aamusaa u nabadgelyo badan walow sakata la salim hadduu aamusi lahaa waa nabadgeli lahaa buu yidhi wajhuljamciga hadduu u caddaan waayo ha yidhahdo allahu aclam ha iskaga aamuso waa nabadgeli lahaa amaa in jabal min jibaali lxifdi wahmi lagu xukumo layidhaha asaa qaldamay ayadoo haddana wejiyo kaloo lagu jamcin kara ay jiraan arrintaasi waa wax lala yaaba buu leeyahay xaafid ibnu xajar raximah ullah wuxuuna rajaxay midkii hore ee aan ku bilownay jamciga oo ah ibnu cumar radi allahu canh kelimadda ragcatayni inuu asiga fahmay maxaa yeelay asl salaat nahaar asalkeedu waa laba ragco halkaasuuna ka fahmi inay laba ragco tahay mana weydiinin bilaal radia allaahu canh waana hilmaamay ibnu cumar inuu mas'aladaa bilaal weydiiyo taasaa ka nabadgelyo badan in la yidhahdo yaxya ibna saciidin alqaطaana wahmiyey ama qaldamay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin